أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يستبشرون بنعمة من الله وفضل وأن الله وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما من بعد ما أصابهم القرح للذين أحسنوا منهم واتقوا أجر عظيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد يستبشiruuna waxaan soo haynay tafsiiru suurati ali cimraan waxaan joognay oon ka hadalnay maqaamka alla uu gaarsiiyey ama uu siiyey dadka isaga jidkiisa ku dhinto iyo xaalkooda sida uu yahay iyo farxadda ay ku faraxsan yihiin dadkii ay adduunyada uga soo tageen oo dariiqoodii ku socday inay imaanayaan meel aan murug iyo waxa ay gadaal uga soo tageen ba aynan ka tiiraanyoonaynin markaasuu alla wuxuu leeyahay yastabshiruuna way bishaaraysanayaan binicmatin nicmo ayay ku bishaaraysanayaan nicmada oo min allaahi allah xaggiisa ka ahaatay iyo wa fadlin dheeraad wa ana allaaha wa biana allaaha waxay ku bishaaraysanayaan alle inuu yahay laa yudiicu inuunan dayacaynin ajra almu'miniina mu'miniinta ajarkooda inuunan dayacaynin aladiina kuwii ajrigooda inuunan dayacaynin bay ku bishaaraysanayaan istajaabuu maqleen oo ajiibeen lilaahi alle warasuuli rasuulkii maqlay oo ajiibay min bacdi maa kolkii kadib asaabahum ou asiibay alqarxu dhaawaca liladiina kuwii axsanuu wanaag falay minhum oo iyaga ah wattaqow dhowrsaday xumaantii ka dhowrsaday ajrun ajri ayay leeyihiin ajriga oo cadiimun weynin badan aladiina kuwii bownan alle ajrigooda dayacaynin qaala lahum nnaasu dadkii ay ku yidhaahdeen ina annaasa dadkii qad xaqiiqo ah jamacuu way ururiyeen aljuyuusha ciidankii bay ururiyeen lakum idinkay idiin ururiyeen dartiin ee fakhshow cabsadahum iyaga ka cabsada fa zaada arrinkaa wuu kordhiyey oo wuu siyaadiyey hum iyaga ayuu u siyaadiyey iimaanan iimaan buu u siyaadiyey wa qaaluu waxay yidhaahdeen xasbunaa annaga ka nagu filan allaahu allah weeyaan wa nicma waxaa nicmo lahaaday alwakiilu almawkuulu kula tala saarto fanqalabuu way gadoomeen binicmatin nicmay la gadoomeen oy la noqdeen nicmada oo minallaahi allah xaggiisa ka ahaatay iyo wa fadlin dheeraad lam yamsashum ma taabanin suu-un xumi watabacuu waxay raaceen ridwaan allaahi ilaahay ridihiisii bay raaceen wallaahu alleh duu fadlin fadli kuu saaxiiba waaye fadliga oo cadiimin weynin badan inamaa wax kale maahane daalikum kiinaas ashaydaanu shaydaan waaye yuqawifu ay yuqawifukum xaal ou idin cabsi gelinayo wliyaa'ahu biwliyaa'ihi owliyadiisa uu idinku cabsi gelinayo falaa takhaafuuhum ha ka cabsanina wakhaafuunii aniga iga cabsada in kuntum haddaad tihiin mu'miniina mu'miniin aayaadkan allah subxaanahu watacaala wuxuu ka warramayaa bishaaradii dadkaas ee nebiga sal lla ly slam la dagaaltamay ee dagaalka safka dhinaciisa kaga jiray kuwii iyaga markaa sidaas ay nafta uga go-day masiirkooda iyo bishaaradoodii iyaa laga soo hadlay kuwii noolaa ee dhaawacyadu ay gaareenna iyo dhibaatadana sida ay amarka rasuulka ula falgaleen iyo alla subxaanahu watacaala uu ka warramayaa wuxuu leeyahay yastabshiruuna way bishaaraysanayaan binicmatin bay ku bishaaraysanayaan nicmo nicmada oo min allaahi alla xaggiisa ka ahaatay iyo wa fadlin dheeraad taasay ku bishaaraysanayaan wa ana allaaha wa biana allaaha waxay ku bishaaraysanayaan alleh laa yudiicu inuunan dayacaynin ajra almu'miniina mu'miniinta ajarkooda mu'miniintii marka kuwee waaye kuwaas aladiina kuwii inuunan dayacaynin ajarkooda ayay ku bishaaraysanayaan istajaabuu ajiibeen lilaahi alla iyo warasuuli rasuulkii min bacdi maa markii kadib asaabahum uu ku dhacay alqarxu dhaawaca qoladan markaa la leeyahay qisadan ama aayadahan ay ka warramayaan laba tafsiir baa ku jirto mujaahidna dhinac buu maray a'immada tafsiirka badankoodna dhinac kale ee tafsiirka loo badan yahay waxay tahay markii nebiga madiina uu kusoo laabtay dagaalkii uxudna dhammaaday abu sufyaanna iyo ciidankiisii ay u rogmadeen maka rawxa meel la yidhaha markay marayaan bay is yidhaahdeen war nimankii waadna baabi'iseen oo dhaawac weynna waad gaarsiiseen maxaa u dhammaystiri weyseen oo magaaladii madiina inaad ku noqotaan baa ficnaan lahayd sidaas buu is yidhi rasuulkana sala allahu calayhi wasalam wuxuu yidhi markuu ogaaday inay meeshaa joogaan mu'miniintiiba wuxuu faray inay raacaan oo ay dagaal u raacaan intii weliba dagaalkaas dadkii uxud galay ee ku dhibaatooday maahane cid kale yaynan iraacin ayuu yidhi intaas baa raacday toddobaatan nin ayaa raaceen markaa yacni marka laga reebo jaabir unbaa qoladii hore isaga dagaalkii uxud aan gelin oo aabbihiis baa reebay gabdho iyo la dhashay iyuu ku reebay marka aabihiina dagaalkaas baa marka naftii uga baxday cabdullaahi bni cumar bni xaraam jaabir marka nebigu ka fasax qaatay inuu raaco jaabir waa la oggolaaday inta kale laakiin intii shalay dagaal ka gashay bay ahaayeen markaa nebigu sal lla ly slam waa soo dhaqaaqay meel la yidhaha xamraau lasad ayuu soo gaaray meeshaa markuu soo gaaray nin la yidhaha macbad alkhusaaci ayaa arkay dhibaatadii iyo wixii nebiga ku dhacay buuna la xanuunsaday ninkaana markaa gaal buu ahaa oo reer khusaaca ayuu ka mid ahaa reer khusaacana iyaga nebigay mar walba ku dhinac ahaayeen oo quraysh waa cadowtooyo iyo waxyaabo kale ka dhexeeyay waa mi qolada dagaalka fatxu makana sababta u noqday meeshaas marka ninkaa macbad ayaa markuu u adkeysan waayey waxaa nebiga asxaabtiisa ku dhacay abuu sufyaan xaggiisa ayuu aaday rawxaa buu ugu tegay markaasuu yidhi moxamed ciidan jumuuc iyo ciidan fara badan iyuu idiin keenay ciilkii baana hayo waana idin xaaqayaa waa idin tirtiraya abuu sufyaan markaas markii warkaa loo sheegay ninkaa khusaacigaa u sheegay wuxuu go-aan ku gaaray iyo talo inuu iska laabto oo uu halkaa iyo makadiisa aado ayuu go-aan ku gaaray isagoo marka xaggaas u dhaqaaqaya ayuu haddana xeelad sameeyey oo qolo wafdi cabdilqays ayuu oo sii socoto madiine u socdaan ayuu arkay xaggee u socotaan madiina maxaa ka rabtaan badar iyo waxbaan ka doonanaynaa oon ka soo qaadanayna ka soo iibsanaynaa miira wax layda badar baan kasoo beeganaynaa sidaasay dhaheen markaasuu ku yidhi anaa idin siinayo hal rati oo zabiib ah waxaad yeeshaan markaad madiino tagtaan maxamed iyo aada aragtaan waxaa ku tirahdaan abuu sufyaan ciidan badan oo kuusoo wadaa awel qurayshun baa idinla dagaashay hadda carab oo dhan buu kuusoo kulmiyey waana kuusoo socdaan idinkayna idinku soo wajahan yihiin sidaa ku dheh nimankii marka reer cabdilqays waa yimaadeen nebigay u yimaadeen markaabay waxay ku yidhaahdeen warkaan ina annaasa qad jamacuu lakum abuu sufyaan iyo keyrkiisba wax badan bay idiin soo ururiyeen waana idinku soo socdaan sidaa markii la yidhi iimaan baa u siyaaday tawakul alle ayay la yimaadeen yaqiintoodii iyo tawakulkoodii bay aada u ayaa u kor martay markaana yacnii way ku dhiiradeen markaa nebigu saddex maalin meelahaas markuu meelaha joogay agagaarkaas rawxaa iyo xamraa ul asad kadib wax usoo baxana uu waayey waa iska soo laabtay ganacsi iyo xoogaana xoolana meesha waa kasoo heleeleen ay ka ribxeen oo ay ka faa'iideen waana midda alla uu leeyahay fanqalabuu binicmatin min allahi wa fadlin lam yamsashum suu wax dagaalana marka kuma dhicin tafsiir sidaas waana ka loo badan yahay laakiin mujaahid wuxuu leeyahay markii dagaalkii uxud dhammaaday ayaa abu sufyaan wuxuu yidhi mawcidunaa caama almuqbil ballanteenna meeshan ku ballamayna sanada dambe waa beder beder agteeda cinda bedrin nebigana waa ka aqbalay sanadkii markii la gaaray abu sufyaan yaa markaa inuu cudur daarta doonay oo wuxuu yidhi sanadan waa sano abaar gaadiidkii ma socon karo ma dagaalamayno sidaas buu yidhi haddana marka irjaaf iyo gilgil si uu ugu rido madiine iyo nebiga iyo asxaabtiisa nin la yidhaha nucaym ibnu mascuud ayuu soo kiraystay oo wax siiyey markaasuu yidhi horadoo tagoo waxaad ku tiraahdaa abu sufyaan waa soo socdaa ku dheh isagoo ciidan badan soo wato ninkii marka waa soo tegay sidii buu yidhi calaa tafsiiri mujaahid marka ina aladiina qaala lahum nnaasu annaasuga waa ninkan nucaym waxaa weeyaan lafdi caam ah uriida bihi lkhusuus ayb labadaa tafsiir baa meesha marka ku jirto qisada aayaduhu ay ku socdaan halkaas aladiina ana allaha alle laa yudiicu inuunan dayacaynin bay ku bishaaraysanayaan ajra almu'miniina muuminiinta ajarkooda marka weliba dagaalka xamraa ul asad nebigu wuxuu tilmaamay ghaswo inuu ahaa ghaswa buu ka cabiray oo duulaan weyn oo nebigiina aaday caaisha radia allahu canha waxay ku tidhi cabdullaahi bnu zubayr bay waxay ku tidhi aabbahaa iyo awowgaah waxay ka mid ahaayeen dadkii alla uu yidhi aladiina istajaabuu lilahi wاrasuuli min bacdi maa asaabahum اlqarxu aabihiina zubayr bnu lcawaam buu ka wadaa awowguna waa abu bakr radia allahu canhu oo asmaa buu dhalay hooyadiis ah zubayr iyo abu bakar iyo cumar iyo cuhmaan iyo nebiga raacay iyo akhyaar aada u fara badan marka alla wuxuu leeyahay aladiina kuwii ajrigooda inuunan dayacaynin istajaabuu ajiibeen lilaahi alleh iyo warasuuli rasuulka ajiibeen amarkii alle rasuul ay qaateen iyagoo dhaawicii ku yaallaa halla baxa layidhi min bacdi maa markii kadib asaabahum uu ku dhacay alqarxu dhaawicii markuu ku dhacay kadib marka amarkii alley u hoggaansameen iyagoo nafsadoodu dhib ay ku tahay oo markaa yacni xanuunsanayo ayay dhaqaaqeen marka dadka alle ajrigooda meel cidlaa ugama tegaayo mana mana ka tegayo mana ka dayacayo dayb dadka markaa sidaa u dadaalay walidaalika saxaabada waxaa loo leeyahay midkiin hadduu bixiyo waladii nafsii biyadihi low anfaqa axadukum midla uxudin dahaban maa balaga mudda axadihim walaa nasiifahu midkiin hadduu buurta uxudo dahaba sadaqeeyo fii sabiili illaahi ku bixiyo saxaabada koomba ay bixiyeen ma gaarayo leanna koombadoodu xaalad adagay kusoo toostay oo iyaga haddaynan ahayn dadaalkooda bacdallaahi iyaga dadaalkooda haddaynan ahayn dadkaani diinimaba soo gaarteenba iyaga marka waxaa loo tixgeliyey shiddadan iyo dhibkan qur-aanku ka sheekeynayo ayay ku qaateen amarka le amarka rasuulka ayb imtixaankii marka way ka baxeen liladiina kuwii axsanuu wanaagga falay minhum iyagana ah minhumta marka culamada waxay u badan yihin inay bayaaniye ka dhigaan minhum iyaga ku bayaansan in la dhaho ee maahan minhum waxay yidhahdeen tabciidiya maaha leanna tabciidku waxay dhaheen liladiina axsanuu dadkaa wanaagga falay qeyb kamida maahan keliya waxaa sidan sameeyey oo alla subxaanahu watacaala yacni ajriga uunan ka dayacaynin bal waa kulligood marka liladiina kuwii axsanuu wanaagga falay minhum iyaga iyay ahaadeen ayb oo minhum iyaga iyaga ah wataqow dhowrsaday ajrun ayaa u sugnaaday ajar bay leeyihiin ajarka oo cadiimun weynin badan aladiina kuwii bownan alla ajarkooda dayacaynin qaala lahum nnaasu dadkii ay ku yidhaahdeen tafsiirka mujaahid markaan qabanno annaasu waa ninkii nucaym ibnu mascuud haddii tafsiirka kale loo badan yahay aan qabannana annaasu waa wafdu cabdilqays nimankii markaa abu sufyaan oo wax soo siiyey aladiina kuwii ajrigooda inuunan dayacaynin bay ku bishaaraysanayaan qaala lahum اnnaasu dadka ay u yidhaahdeen ina annaasa dadkii qad jamacuu way ururiyeen mafcuulkii waa maqan yahay qad jamacuu way ururiyeen aljuyuusha waاljumuuca ciidamadii bay ururiyeen lakum liajlikum idinka dartiinayna u ururiyeen ayb jamaca marka la yidhaha ururin ajmaca marka la yidhaahdana yacni waa goosteen ajmaca waa goostay waa arrinkiisa jamaca marka la yidhahdana waa ururiyey waayo mafcuuli bay u baahanaysaa ayb fakshow cabsadahum iyaga ka cabsadoo ka digtoonaada fazaadahum arrinkaa wuxuu u kordhiyey zaadada faacilkeeda waa yacni warkaas ay yidhaahdeen wuxuu u kordhiyey hum mu'miniintii iimaanan buu u kordhiyey wa qaaluu waxayna yidhaahdeen xasbunaa annaga ka nagu filan allaahu alla way wa nicma waxaa nicmo lahada alwakiilu mid la tala saarto almaqsuusu bilmadxi huwa alla way ayib nabigu sal ll ly slam wuxuu yidhi xadiis bukhaari ku sugan min xadiisi ibni cabbaas xasbuna allahu wa nicma alwakiil qaalaha ibraahimu xiina ulqiya fi nnaar ereygan xasbuna allahu wa nicma alwakiil ibraahim baa yidhi markii dabka lagu tuuray wa qaalahaa muxamadun muxamed baa yidhi xiina qaala lahu nnaasu ina annaasa qad jamacuu lakum dadka markay ku yidhaahdeen or dadkii waa ciidan baa meel walba laydinkaga soo ururiyey ee ka cabsada markii la yidhi nabiyullaahi maxamed xasbuna allahu wa nicma alwakiil buu yidhi tawakulkoodaas iyo amarka al iyo amarka allooy qaateen muxuu ku kordhiyey iyaga fa maxaase lagu abaalmariyey alla wuxuu leeyahay fanqalabuu way gadoomeen binicmatin nicmay la laabteen nicmada oo min allaahi alla xaggiisa ka ahaatay waa koow wa fadlin dheeraad bay la laabteen ilaahay xaggiisa ka ahaaday lam yamsashum ma taabanin suu-un xumi ma taabanin cabsidii iyo dagaalkii iyo wax dhibaataa ma aynan taabanin waa salaamo iyo nabadgelyo alla siiyey waa saddex watabacuu waxay raaceen oo ay qaateen ridwaan allahi ilaahi ridihiisa alla raalli ka noqday iyaguna raalli bay alla ka noqdeen afartaas baa alla ku hawaabiyey kuna abaalmariyey alimaam alimaamu alqurdubi wuxuu leeyahay afartan amaro ka dhalatay tawakulkooda markay rabbi isku hadleeyeen oynan cid kale isku hadlaynin hamaradii ka dhalatay sidaa alla marka tawakulka wuxuu ku bixiyaa wax aada u weyn waman yatawakal cala allaahi fa huwa xasbuhu qofkii ilaahay tala saarto kaafigiisa waayo cid kale uma baahna dadka haddii tawakulkoodu ou daciifana waxa weeyaan xaalkoodu waa darnaanayaa cadowgoodiina iskama celinayaan alle ay ku tiirsan yihiinna male oo way ka tageen rabbigood iyagii marka meel cidla un bay marka hehaabayaan waana sida hadda dadku aan u badan nahay qisadani marka waxaa laga qaadanayaa marka dersiga laga qaadanaya waxay tahay aayadahan dicaayada iyo yacni waxyaabahan marka dadka in qalbigooda la bajiyo oo lagu bajiyo dicaayaad iyo waxyaabo marka yacni aan saliya raad lahayn laakiin suuqa la geliyo taahiirka ay dadka ku yeelan karto hadday dadku muuminiin yihiin allay tala saaranayaan kaydkooda waa baaba-ah oo shaydaanka marka hagartiisa iyo shirqoolkiisa alla wuxuu yidhi waa daciif waa shaydaanka hagartiisa fqaatiluu wliyaaa shayaan ina kayda shayaani kaana daciifa shayaanka shirqoolkiisu waa daciif halkaas ku baaba-aya haddii laakiin dadku aynan rabbi tala saaranaynin oo amarka alle aynan diyaar u ahayn dacayaadkaas iyo markaa iyo waxyaabahaas qalbigooda irjaaf iyo gilgil bay gelinaysaa gilgilkaas markuu galana waa ku dhibaatoonaya abu sufyaan marka hadda wuxuu isticmaalayaa marka borobogando iyo wuxuu isticmaalayaa marka iyo inuu dadkii salkiciyo muxuu ku salkicinayaa waxaan jirin ciidan badanaan haynaa waa soo wadnaa sidaasuu leeyahay maantana marka idaacaadka iyo sida loo isticmaalo marka aada fiirisaan waxaa loo isticmaalaa hub aada u culus idaacaadka oo dadkii marka waxaa weeyaan meelaan waxba ka jirin baa si inta loo suureeyo dadaan waxba wax ahayn baa inta wax laga dhigo suuro inta laga bixiyo dadka qaarkood aynan qabin waxaasoo dhan marka ay toban raadiyo ay isla hugmaan oo ay magaalada midba dhinac ka qayliyo warkii runbaaba la mooda beenta sheeg sheeg sheeg sheeg run bay u ekaaneen waxaasaa marka jira dacayaadkaas marka dad iimaankoodu daciif yahay waa saameynay laakiin dad iimaankoodu qawi uu yahay wax saameyna ku yeelan maysa wax hadda lasoo bilaabayna maahano abu sufyaan waa kaas lacag iyo dhaqaalow ku bixina dacaayad dacaayad dagaal iyo brobagando dagaal ayuu lacag ku bixinaa iyo dhaqaale waxaan marka wax cusub oo hadda yacni adduunyada ku cusub ma aha ayb laakiin qofka muslimka oo haddana brobagando u sameynayo diinka la dagaalankiisa muxuu noqonayaa isaga diinka uu leeyahay waa aaminsanahay buu maalin walbo ama saacad walba waxaa laga yaabaa inuu si xun u fasiro si xun u ekaysiiyo dadkii inuu ka leexiyo waxyaabahaasoo dhan marka xaalkooda wuu imaanayaa aayadaha waa keenayaan ayb alla marka wuxuu leeyahay fanqalabuu way gadoomeen binicmatin bay la gadoomeen nicmo nicmada oo min allaahi alla xaggiisa ka ahaatay iyo wa fadlin dheeraad lam yamsashum ma taabanin suu-un xumi ma taabanin watabacuu waxay raaceen ridwaanallaahi ilaahay ridihiisa wallaahu alle duu fadlin fadli mid u saaxiibo waaye fadliga oo cadiimin weyn inamaa dalikum shaydaanu inamaa wax kale ma ahane dalikum kiinaas ashaydaanu weeyaan waa shaydaan marka daalikumta waxay ku dhacaysaa wixii lasoo sheegay ee ficilkii iyo wixii abu sufyaan soo maleegay waa shaydaan owliyadiisoo idinku cabseynaya bacdi lmufasiriinna waxay yidhaahdeen ishaaradu waxay ku dhacaysaa ninkii warka keenay nucaym ayb inamaa wax kale ma ahne dalikum kiinaas ashaydaanu shaydaan weeyaan yukhawifu xaal uu cabsi gelinayo hum idinkou idin cabsi gelinaya mafcuulkii waa xadfan yahay ayb yukhawifukum idinkou idin cabsi gelinayaa wliyaa'ahu biwliyaa'ihi mansuubun binasci lkhaafid biwliyaa'ihi buu idinku cabsi gelinayaa owliyadiisa owliyadiisa yaa waayo waa gaalada kuwaas marka abu sufyaan iyo dadka la midka ah buu idinku cabsi gelinayaa shaydaan waxay tarayaanna male oo ilaahay subxaanahu watacaala baa garabkooda ka maqan inta aada idinku fiican tihiin inamaa dalikum kiinaas ashaydaanu weeyaan yukhawifu xaal ou cabsi gelinaya kum idinku idin cabsi gelinayaa wliyaaahu biwliyaa'ihi buu idinku cabsi gelinaya ee falaa takhaafuuhum ha ka cabsanina iyaga wakhaafuuni iga cabsada aniga in kuntum haddaad tihiin mu'miniina mu'miniin si qeyb iyo sir aniga un iiga cabsada cid kale ha ka baqinina macnuhu saas dad asbaabtii ay idinku dhibi lahaayeen aynan muuqanin ha ka cabsanina sidaas hadday tahay alla un uga cabsada lianna ilaahay subxaanahu watacaala annaga uma jeedno laakiin adduunkan iyo koonkan maamulkiisuu ku jiraa facaalun limaa yuriid weeyaan waana arkayaa xaalkeenna u og yahay qeybka inaan uga cabsanno isagaa mudan laakiin hayruhu oo makhluuq ah qeyb in looga cabsadaa ma aha badanaana dadka noocaasa tawakulka iyo yacni ictiqaadka fiican qalbiga waa dhisaa ictiqaadku hadduu fasaadana qalbigu daciifuu noqdaa qalbiga haddii uu daciif noqdana qofka cudurro fara badan ayaa iskaga imaanayo waswaas iyo waxaa ku imaanaya cabsi aan meelay jirtay la garanaynin iyo yaa ku imaanaya qofkii wuxuu aaminayaa waxaan inta arka weliba technologigan iyo inta wax si u dhacdhacaan buu wuxuu u malaynayaa fii kulli daratin dhuuricaso kastoo caalamka socoto satellite-ku inuu og yahay sidaasuu moodayaa waxaa kale haddana kusii xigto cilmigooda iyo ogaalkoodu wax walba inuu gaaray isaga dhan marka yacnii ehelkiisiibuu ka shakinayaa dad dadka ugu dhow buu ka cararayaa walbahaar iyo walwal baa ku abuurmaya iyoiyo argagax waxaasoo dhanna waxaa keenay dacful iimaan laakiin qofka iimaankiisu hadduu qawi uu yahay rabbi tilmaamihiisa iyo makhluuqna uu kala garanayo khaaliq iyo makhluuq uu kala yaqaano iimaankiisu uu xoog leeyahay qofkaasi qalbigiisu waa u nabad qabaa xataa haddii jirka laga tumo ee laga dhibaateeyo aafo kasta lagu dhigo qalbigii iyo iimaankii hadduusan yahay yowman maa waa soo kaca laakiin dadka marka qalbiga laga dilo markaasay baaba-ayaan waxaanu marka idaacaada iyo waxaanu miidiya waxa ay u samaysan yihiin muslimka qalbiga inay ka fadhiistaan bis ayb marka qofka iska dhega tiro rabbi xaggiisa ku xirnaado iimaankiisa ictiqaadkiisa saxo wuu ka badbaadayaa waanan aragnay dad badan oo iyaga dacful iimaan iyo dacful ictiqaadku uu gaarsiiyey inay waashaan oo ay ku waashaan meel walbuu istaagaba waa lay arkaa buu leeyahay waxyaabahaas oo kale marka looma baahno alla wuxuu leeyahay inamaa dalikum kiinaasa shaydaanu shaydaan weeyaan yukhawifu xaala uu cabsi gelinayo kum idinkuu idin cabsi gelinayaa wliyaahu biwliyaaihi buu idinku cabsi gelinayaa falaa takhaafuuhum haka cabsanina wakhaafuunii iga cabsada in kuntum mu'miniin haddaad mu'miniin tihiin ayb cabsidaan marka waa khawfu siri amaa khawfkan kale oo qofka cadowgiisiioo halkan taagan hub u wato inuu ka cabsado iyada taas waa khawf dabiici ah nabiyullaahi muusaa baaba cabsaday suma fakharaja minha khaa'ifan yataraqab cabsidaas maahan marka aayaddu waxay tilmaamayso ee cabsida aayadda ay sheegayso waa khawfu siri qalbigaagiiba inay cabsi un isaga beeran tahay wakhaafuuna iga cabsada aniga in kuntum haddii aada tihiin mu'miniin kuwa alla subxaanahu watacaala rumeeyey haddaad tihiin aniga iga cabsada walaa yaxzunka aladiina yusaaricuuna fi lkufri inahum lan yaduru llaha shay-a yuriidu allahu an laa yajcala lahum xadan fi laakhira walahum cadaabun cadiim walaa yaxsunka yownan ku murug gelinin aladiina kuwii yaynan ku murjinin yusaaricuuna yaqacuuna ku dhacayeen fi lkufri gaalnimada kuwa ku dhacaya yaysan ku murug gelinin inahum iyaga lan yaduruu ma dhibayaan allaha alle ma dhibayaan shay-an bishay-in ku dhibi maayaan shay yuriidu llaahu alla wuxuu rabaa anlaa yajcala inuunan u yeelin lahum iyaga xadan wax dheef ah fil aakhirati aakhiro dhexdeeda inuusan ugu yeelin buu rabaa walahum waxay leeyihiin cadaabun cadaab cadaabka oo cadiimun weynin badan aayaddan marka sababu nusuulkeeda wuxuu ahaa dad baa intay islaameen ridoobeen nebigu marka waa ka welwelay iyagiibuu u welwelay u naxay markaasaa la leeyahay waxba yaysan ku tiiraanyeynin kuwani dadkan gaalnimo un weeyaan waxay u ordayaani daa adiga murug yaanay ku gelinin ilaahay diinkiisa iyo alla waxba ka dhibi maayaan tasliya marka aayadda ku sugan iyo sabarsiin hadday kaa tagaan maahan in adigii alla maciyadiisa aada weynaysid maaha ayb sababu nusuulka marka aayadda sidaas weeyaan baa la yidhi marka munaafiqiin weeyaan walaa yaxsunka yaanu yownan ku murjinin aladiina kuwa xarafkan marka walaa yaxsunka quraadu saasay akriyeen marka laga reebo naafic wuxuu akriyey isaga walaa yuxsinka axsana ayuuna ka bixiyey meel kastoy qur-aanka ku timaadana sidaasuu akriyey axsana buu ka bixiyey marka laga reebo xarafka suuratu lambiyaa ku jiro laa yaxsunuhum alfazacu lakbar wtatalaqaahum lmalaa'ikatu hada yowmukum aladii kuntum tuucaduun meeshaas isaga caadi buu akriyey jumhuurku waafaqay meesha meel kastoo laakiin ku ku yimaado xarafkan walaa yuxsinka buu akriyey axsanana marka waa laga bixin karaa xasinana waa laga bixin karaa xasana weliba in marka hulaaiga laga bixiyaa aada usii fiican saasay dhahay aayaddan marka hadda hulaatigii baa laga bixiyey walaa yaxsunka yownan ku murug gelinin aladiina kuwa yusaaricuuna yusaaricuunana waxaa la dimnisiiyey yaqacuuna badanaa marka yusaaricuuna ilal kufri in la dhehay ahaan lahayd saaraca ilaa bay ku gudubtaa fii baa hadda lagu tallaabiyey lagu gudbiyey tadmiin ayaa ku jiro macnihii yaqacuuna baa la dimni siiyey ayb waana madhab basriyiinta tadmiinka iyaga aada u sheego ibnu taymiya usuulu tafsiirka wuxuu yidhaahdaa in wax lasoo qadaro ama ta'wiilaad kale la gala waxaa ka fiican tadmiinkaas in la tilmaamo tadmiinkuna marka ficil macno ou lahaa ficil kale in la dimnisiiyo wax luqada carabigana mashhuur macruuf ku ah marka yusaaricuuna yaqacuuna baa la dimnisiina marka walaa yaxsunka aladiina kuwii aynan ku murjinin yusaaricuuna ay yaqacuuna ku dhacayeen fi lkufri gaalnimada kuwa ku dhacayo dhexdeeda yaanay ku murugelinin say marka gaalnimada ugu dhacayaan baqawi wuxuu leeyahay yudaahiruuna alkufra kufriga iyo gaalada ayay garab siinayaan macno sidaasoo kalea buu sheegay inahum iyaga lan yaduruu ma dhibayaan allaha alle ma dhibayaan shay-an bishay-in ku dhibi maayaan yuriidullaahu alla wuxuu doonayaa allaa yajcala lahum inuusan u yeelin iyaga xadan wax dheef ah fil aakhirati aakhirada dhexdeeda inuunan ugu yeelin buu rabaa walahum waxay leeyihiin cadaabun cadaab cadaabka oo cadiimun weynin badan in aladiina ishtarau lkufra biliimaani lan yaduruu llaha shay-a walahum cadaabun aliim ina aladiina kuwa ishtarow iibsaday alkufra gaalnimada kuwa iibsaday biliimaani iimaanka ku bedeshay bada waa mucaawado ina aladiina kuwii ishtarow iibsaday alkufra gaalnimadii biliimaani iimaankii ku bedeshay oo iimaankii bay dhiibeen kufrigii bay soo qaateen lan yaduruu ma dhibayaan allaha alle shay-an bishayin ku dhibi maayaan walahum waxay leeyihiin cadaabun cadaab cadaabka oo aliimun mu'limun laxwinayo xanuujinayo oo idinkii marka alla waxba ka dhibi maayaan mulkigiisa iyo maamulkiisa waxay u dhibayaan ma leh walahum waxay leeyihiin cadaabun cadaab bay leeyihiin cadaabka oo aliimun mu'limun xanuujinayo walaa yaxsabana aladiina kafaruu anamaa numlii lahum khayru lianfusihim meel kale markaa aayad aayaddani waxay tilmaamaysaa gaaladii markay uxud muslimiinta ay toddobaatan ka dileen oo nebigii ay dhaawaceen haddana ay joogaan oo alla uu baaqi yeelay wuxuu alla leeyahay baaqiyeelidaas iyo iska dayntaas kama dhigna in alla subxaanahu wa tacaala uu dhaafayo raallina uu ka yahay ma aha bal sugidda loo sugayo waa sabaansab iyo istidraaj maaha in raalli laga yahay ma ahane waxay tahay waqtigoodaa lala sugayaa marka istidraajkaas iyo sabaansabka ayaanay ku dagmin walaa yaxsabanna yaynan u malaynin aladiina kuwii kafaruu kufriyey annamaa ana aladii kii numlii aan u koranayno lahum iyaga aan ugu suganayno khayrun inuu yahay khayr lahum iyaga inuu u yahay sidaa yaynan u malaynin ayb macnaha marka haddii sidaa la yidhaha waxay tahay xasibada walaa yaxsabanna haddii la akriyo aladiina kafaruu waa faacil jumladan anamaa numlii lahum khayrun lianfusihim iyadaas ayaa waxay daboolaysaa labadii mafcuul booskooda annada iyo waxa ka dambeeyo tasuddu masada almafcuuleyn labada mafcuul booskooda waana si fudud maada annamaada ku jirtana masderiyana way noqon kartaa waxaa kaley noqon kartaa mawsuula haddii marka mawsuula laga dhigo maada bimacno aladii ay tahay oo sidaan hadda u laqbaynay waaye jumladaa marka ka dambayso maada iyadu waa annada isimkeeda jumlada ka dambaysa waa silatu lmawsuul laa maxalla laha min alicraab khayrunna waa khabarkii annada lianfusihimna khayrun bay ku tacalluqaysaa ayib haddii annamaa maada haddii masderiye laga dhigana laqbuhu wuxuu noqonayaa walaa yaxsabanna yaynan malaynin aladiina kuwii kafaruu kufriyey annamaa numli anna imlaa'ana korashadeenna lahum iyaga aan u koranaynaa khayrun inuu yahay khayr lahum lianfusihim inuu yahay sidaasay marka khayrun lianfusihim marka maada iyo waxa ka dambeeya fii maxalli nasbin waa ismu anna khayruntana waa khabar jumladana marka sadad masada mafcuuley xasiba ayib qiraa'adaani waa iska sahlan tahay iyada xaalkeedu waa saas qiraa'ada xamze marka xamza keligiis baa sabcada wuxuu akriyey walaa taxsabanna walaa taxsabanna aladiina kafaruu haddii la yidhaahdo macnuhu wuxuu noqonayaa walaa taxsabanna nebi moxamedow ha u malaynin aladiina kuwii kafaruu kufriyey ha u malaynin mafcuulkii koowaad aladiina kafaruuda annamaa anna imlaa'anaa korashadeenna lahum iyaga aan u koranayno khayrun lianfusihim naftooda inuu khayr u yahay sidaa hauha malaynin markaasna waxay noqonaysaa xasibada labadeeda mafcuul waxaa noqonayo aladiina kafaruudan iyo tan laga bedelay bedelka leanna jumlada annamaa numlii bedel bay ka noqonaysaa aladiinada bedelkan marka iyo mubdalu minhuga ayaa waxay dhacayaan marka xasibo labadeeda mafcuul sidaas baa marka ay u badan yihiin mucribiinta ayb qaar waxay yidhaahdeen qiraa'adan walaa taxsabanna oo haddana gadaalna khayrun ay tahay waa qiraa'o marka halad ah bay dheheen qiraa'o halad marka see ku noqona qiraa'o sabciya mutawaatira waayo qaar kale marka waxbay soo qadareenoo siyaal kale marka ay yeeleen adu marka sida ugu dhow un sidaas oo la yidhaha walaa taxsabanna aladiina kafaruu annamaa numlii lahum khayrun lianfusihim aladiinada mafcuul laga dhigo annamaadana bedel in lagaga dhiga mafcuulkaas koowaad bedelkan iyo mubdalu minhugana inay xasibada labadeeda mafcuul buuxin karaan ayb middaan marka annaga aan ku soconno quraadu u badan yihiin fududna walaa yaxsabanna aladiina kuwii yaynan u malaynin kafaruu kufriyey annamaa numlii ana imlaa'ana annaga sugashadeenna lahum iyaga aan u suganayno khayrun inuu yahay khayr lianfusihim nafahooda u yahay sidaa yaanay u malaynin inamaa wax kale maahane numlii lahum waa u koranaynaa oo waa u suganaynaa cadaabkan ka daynaynaa intii muddo ah liyasdaaduu say u kororsadaan ifman dembi inay dembi sii ziyaadsadaanoo maalinba marka heer ay sii joogaan walahum waxay leeyihiin cadaabun cadaab bay leeyihiin cadaabka oo muhiinun daraabo oo ihaanaysto ayay leeyihiin macnaha marka waxaa xadiidkii nebiga oo kale ah iyo ay aayaddu ay la macno tahayoo in allaha tacaalaa layumlii lildaalimi ilaahay daalimku waa u sugtaa xataa idaa akhadahu haddii uu qabto lam yuflithu ma sii daynayo waa loo suganayaa waa loo suganayaa markuu qabto alle ma daynayo markaasu wuxuu akriye wuxuu akriyey wakadalika akhdu rabbika ida akhada alquraa wahiya daalima ina akhdahu aliimun shadiid sidaasuu akriyey ayb aayadda marka macnahaasay la mid tahay waxaa kaloo ay la macno tahay aayad aayad aayadda ancaam ku jirta falamaa nasuu maa dukiruu bihi fataxnaa calayhim abwaaba kuli shayin xataa ida farixuu bima uutuu akhadnaahum baktatan faida hum mublisuun fquطca daabiru اlqowmi aladiina dalamuu walxamdu lilahi rabi اlcaalamiin aayadahan oo dhan marka waa isku wada macno waxaa kaloo aayadahan tusayaan qofku mar allaala markii uu sii weynaado xumaan iyo qaabdarana uu kusii weynaado dembigu inuu usii kordhayo xadiid baana wuxuu ahaa culamada qaarna marka way soo dhoweeyaan qaarna way daciifiyaan khayru nnaasi dadka waxaa ugu fiican man taala cumruhu waxasuna camaluhu dadka waxaa ugu kheyr badan qofka cumrigiisu dheeraado camalkiisuna fiicnaado dadka waxaa ugu xun man taala cumruhu qofkii cumrigiisu dheeraado wasaa-a camaluhu camalkiisuna xumaado marka ayadan baa marka u markhaati kacayso liyasdaadu ifmantaa alla waa u koranayaa wuxuu u sugayaana inay dembi sii kororsadaan aayad baa imaanaysa waa sii beeninayaan dagaal kalaa imaanaya nebiga asxaabtiisay la dagaalamayaan waa usii kordhayaa marka diiwaanka walahum waxay leeyihiin cadaabun cadaab cadaabka oo muhiinun ihaanaynayo maa kaana allahu liyadara almu'miniina calaa maa antum calayhi xataa yamiiza alkhabiisa min altayib xikmadii laga lahaa marka uxud qisadiisii xikmadihii laga lahaa waxaa ka mid ah alla dadkiibuu kusoo saaray quluubtooda maa kaana allaahu alla ma ahaanin liyadara inuu ka tegayo almu'miniina mu'miniinta calaa maa kii korkiisa inuu uga tegaya maaha antum idinku calayhi korkiisa aad tihiin xataa intii yamiiza alkhabiida xataa intii yamiiza uu sooco alkhabiida shayga xun min alqayibi kan fiican uu ka sooco wamaa kaana allaahu alla ma ahayn liyudlicakum inuu idin tusayo ou idin tusisiinayo cala algaybi waxa maqan korkiisa inuu idin tusayo alla ma ahayn walaakina allaha allase yajtadii waa dooranayaa min rusulihi rusushiisa xaggooda wuxuu ka dooranayaa man ayuu dooranayaa yashaa-u uu doonayo markaasuu qeybkiisa wax ka mida ayuu tusaa ama uu siiyaa faaaminuu billaahi alla rumeeya wa rusulihi rusushiisa rumeeya wain tu'minuu haddaad rumaysaan watattaquu alla ka dhowrsataan oo ka cabsataan falakum waxaad leedihiin ajrun ajar ajarka oo cadiimun weynin badan dadkii marka in la kala sooco haddii aynan jiri lahayn musiibadan iyo imtixaankan dadku ma kala soocmi lahayn marka allah wuxuu leeyahay maa kaana allaahu alla ma ahayn liyadara inuu ka tegayo almu'miniina mu'miniinta calaa maa kii korkiisa antum idinku calayhi korkiisa aad tihiin marka aayaddan khitaabka yaa loole yaa aayaddan lagula hadlayaa oo alla uu leeyahay calaa maa antum calayhi dhowr tafsiir baa ku jirta qaar waxay leeyihiin mu'miniintaa lagula hadlayaa oo macnuhu marka wuxuu noqonayaa alla maahan mid mu'miniinta ka tegayo sida hadda aad tihiin laydinkaga tegi maayo sida hadda ay yihiin waa maxay qof kasta aamanaa inuu yidhi waa la imtixaanayaa marka xasiba annaasu an yutrakuu an yaquuluu aamanaa wahum laa yuftanuun saasay ka dhigan tahay waxaa kaloo aayadda khitaabka waxaa layidhi gaaladaa loola jeedaayo alla mu'miniinta mid ka tegaya maaha calaa maa antum waxa idinka gaalada ah korkiisa aad calaa maa kii korkiisa antum idinka gaalada ah calayhi korkiisa aad tihiin oo kufriga ah oo alle wuxuu kala soocayaa kan xuniya kan fiican ayb macnana marka sidaas maa kaana allaahu alla ma ahaanin liyadara inuu ka tegayo almu'miniina mu'miniinta inuu uga tegayo alla ma aha calaa maa kii korkiisa antum idinku calayhi korkiisa aad tihiin haddaad mu'miniin tihiin xataa intii yamiiza alla xataa intii yamiiza alkhabiida yamiiza uu sooco alkhabiida shayga xun min adayibi kan fiican uu ka sooco munaafiqii iyo muuminkii ayb maaza yamiizu masderkiisu marka muxuu ku imaanayaa maysan faclun maqiisulmucadda haddii maaza laga keeno mayaza haddii la yidhaahna tamyiiz ayuu ku imaanaya tamyiizkaana badan isticmaalkiisa ayb wamaa kaana allaahu alla ma ahaanin liyudlicakum inuu idin daalacsiinayo o idin tusayo cala algaybi qeybka korkiisa mid idin tusaya alla ma aha waxa maqan oo haddaynan qisadani dhici lahayn yani qisadanoo maqan qeyb ku jirto alla ma idin tusayo dabcan ayb walaakina allaha alla sayajtabii waa dooranayaa min rusulihi rusushiisa man ayuu ka dooranayaa yashaa-u uu doonayo markaasuu qeybka wax ka mida buu u sheegaa caalimu lgaybi falaa yudhiru calaa gaybihi axada ilaa man irtadaa min rasuul oo kale ilaa man irtadaa min rasuul faaaminuu rumeeya billaahi alla rumeeya warusulihi wa rusulihi rusushiisa rumeeya wain tu'minuu haddaad rumaysaan watattaquu alla ka dhowrsataan ood ilaahay ka cabsataan falakum waxaa idiin sugnaaday ood leedihiin ajrun ajar ajarka oo cadiimun weynin badan walaa yaxsabanna aladiina yabkhaluuna bimaa aataahum allahu min fadlih huwa khayran lahum walaa yaxsabanna yaynan u malaynin aladiina kuwa yabkhaluuna bakhaylayo bimaa kii baaylaya aataahum ullahu alla uu siiyey oo min fadlihi xaalow fadligiisa ka ahaaday huwa bukligaasi yaynan u malaynin khayran inuu khayr u yahay lahum iyaga huwada marka bukligaa loo celinaa aayadda laga fahmina bal ee huwa bukligaasi sharun shar weeyaan lahum iyagu shar u yahay sayudawaquuna waa la duuduubi doonaa maa kii ayaa la duuduubayaa bakiiluu ay ku bakayleen bihi maagaba iyo iyagaa lagu duuduubayaa yowma alqiyaamati maalinta qiyaama yani sayudawaquuna maa ay bimaa bakiluu bihi waxay ku bakayleen ayaa lagu duuduubayaa qoorta loo surayaa yowma alqiyaamati walilaahi allou u sugnaaday keliya un miiraasu samaawaati samaawaadka dhaxalkooda waalardi dhulka dhaxalkiisa wallaahu alleh khabiirun mid aad baatin iyo gun og waayo bimaa tacmaluuna waxaad samaynaysaan aayaddanna waxay ka warramaysaa maalka iyo xaqii lagu lahaa in laga bakaylo qofkii uu haysto zako ka bixinin xuquuqdii lagu lahaa aanu ka gudanin haddana inuu u maleeyo qofka saa inay fiican tahay iyo waxa ka dhalanaya alla marka wuxuu leeyahay walaa yaxsabanna yaynan u malaynin aladiina kuwa yabkaluuna bakaylayo ku bakaylayo bimaa waxa aataahum allahu alla uu siiyey min fadlihi fadligiisa xaala u ahaaday huwa bukligaasi yaynan u malaynin khayran inuu u yahay khayr lahum iyaga u yahay bal ee huwa bukligaasi sharun shar weeyaan lahum iyagu u yahay shar sayudawaquuna laba macnaa ku jira sudi iyo keyrkiis waxay yidhaahdeen waa lagu duuduubaya xadiid baana u markhaati kacaya tafsiirkoodo qofka yacni aan sakada maalkiisa ka bixinin muhila lahu waxaa maalkii looga soo dhigaa shujaacan aqrac mas timihii iyo dhogortii ay ka daateen sunta ku jirta darteed markaasuu qoorta uga duubduubmayaa qowlaladaasuu marka ku dhegayaa uu ka qabsanaya xadiidkaa marka waa iskeenayaan marka aayaddan macnaha labaad sayudawaquuna in laga wado waa waxaa lagu kalifayaa waa la mashaqaynayaayo waa la kalifayaa mina daaqati maa bimaa kiibaa lagu kalifayaayo lagu mashaqaynayaa bakiluu bihi ay ku bakayleen yowma alqiyaamati maalinta qiyaamaha geelii iyo xoolihii waa ku is istaagaya walilaahi alla keliya unbaa u sugnaaday miiraasu samaawaati samaawaadka dhaxalkooda iyo walardi dhulka haddaba asagaa iskale laakiin hadda dad baa wax sheeg sheegto kulli marka laga waayo dhulkaan allah u haraaya keliya walla markaa maalkii allah u haraya macnaheedu waxay tahay wax hadda alla awalna ou lahaa una hari doono isaga inaad markaa markii alle ku qaadan weyso waa xun tahay dadka marka sakada manciyo aayaddan marka waciid aad u daran baa ugu sugan oo sakadii marka aan bixinaynin ama sidii sharciga ahayd baan u bixinaynin sakada axkaamteedana suuratu tawba iyo meelahaasaan ugu tegi doonaa insha allahu tacaala wallaahu alla khabiirun mid baatin og oo gun og waaye bimaa waxa tacmaluuna aada samaynaysaan laqad samica allaahu qowla aladiina qaaluu ina allaha faqiirun wanaxnu agniyaa sanaktubu maa qaaluu waqatlahum alanbiyaaa bigayri xaq wanaquulu duuquu cadaaba alxariiq aayaddan iyadana sababu nusuulkeeda waxay ahayd markay soo degatay man da ladii yuqridu allaha qardan xasanan yaa alla amaah wanaagsan alla yaa deyminayo amaahinayo markaasay waxay yidhaahdeen yahuuddii xuyay ibnu akhdab iyo finxaas iyo niman badan oo yahuudi ka mid a waxay yidhaahdeen yaa muxamed iftaqara rabbuka maxamedow rabbigaa waa faqriyey fasa'ala cibaadahu lqarda addoommadiisiibuu amaah iyo deyn warsaday markaa markay yidhaahdeen baa marka aayaddan baa timid laqad samica allaahu qowla ladiina iyaga marka mufasiriinta qaar waxay leeyihin ictiqaad ay aaminsan yihiin inuu ilaahay faqiir yahay oo kutubahooda uga ugu taalla ma maaha waxay hadalkan u leeyihiin warkaani waxay u leeyihiin tashkiik waxay ula qasdayaan dadka muslimiinta oo yacni soo islaamaya iyo kuwa islaami raba iyo ayay shaki gelinayaan oo waxay leeyihiin bal arag maxamed qur-aanka uu sheegayo waxaa ku jirto ilaahay baa faqiir ahoo wax u baahday deyn ayaa waxuu akrinaayo waxaas waayay leeyihin waxay rabaan marka inay dadka shaki geliyaan min baabi tashkiik ayay warkan u leeyihiin qofkii marka wax magarada waxaa laga yaabaa amaba soo islaami rabay inuu dib u laabto uu is yiraa war nimankan culummo waaye niman cilmi badan oo kutub akriya waaye waxaani haddaysan wax xun ahayn iyaga kama aynan carareeno saan maynan dhahayn waa arrin marka aad u xun waa dadka qaarna way sameeyaan muslimiinta marka nebigu wuxuu leeyahay latattabicunna sanana man kaana qablakum shibran bishibrin wadiraacan bidiraac wixii yahuud iyo nasaare ay sameeyeen taaka taaka u raacaysa dad hadda waxaa jira marka iyagana sidaan dadka tashkiig uga gelinayo caqiidada saxeixa aayadihii ilaahay marka la fasiro limaa khalaqtu biyadaya oo sidii alla sheegay lagu daayo oo la yidhaahdo alla tilmaamihiisa loo sugo xagguu istaagayaa markaasu wuxuu leeyahay waxay waxay yidhaahdeen ilaahay labadan gacmood oo kale uu leeyahay dheheen labadan indhood oo kale uu leeyahay dheheen waa socdaa bay yidhaahdeen waa fadhiyaa bay dheheen erayo marka uu isleeyahay dadka quluubtooda waa ka anfariireysaa ayuu isticmaalayaa wax kalena maaha aayaadkii alle in sidii asxaabta iyo ay ku fasireen a'immadii salafka in lagu fasiroo lagu daayo ayuu diidan yahay kaas marka macnihiisa muxuu ujeedaa marka waa tashkiigan yahuuddu ay samaynayaan oo kale dadkii caqaa'idkoodu shaki ku abuurayaa hadhowna qofkii marka wax magarada ama iska bilaa u ahna waxaa laga yaabaa inuu xaqii iyo wixii uu baran jiray iskaga tagan war maxaa dhacay marka la yidhaha waa wareeray buu leeyahay marka maxaa adiga shiiqow ka faa'iideysaa inaad wareeriso qofka haddii aada wax samaynayso ummaddii wax u sheeg dadkii iyaga marka ilaahay maskax iyo quluub buu siiyey weel ay wax ku qaataan baa alla siiyey wixii fiican iyo wixii qaldan iyaga kala garanaya laakiin ha wareerinin dadka oo hadhihin qof muslima yaa wuxuu yidhi sidaas iyo sidaas gacantaana ilaahay leeyahay tan oo kale ayaa qof muslima yidhi hadhihin haddii la yidhaha goormuu yidhi fiiri buu leeyahay limaa khalaqtu biyadaya marku markuu marayo gacan alla uu sheegaya gacan alla haddii la sheegay gacan bani aadan miyaa marka xaggee adiga uga dartay gacantaan oo kale yaa yidhina ilaahay gacan laa'iq u ah buu leeyahay isaga jalaaladiisa iyo weynaantiisa ku habboon bani aadamkuna gacan yaroo isaga u qalantuu leeyahay haddii laakiin aad tidhaahdid dadka inaad u fool xumayso ood suuro xun abuurto si dadku yacni xaqa uga tagaan waan nasca oo waxaa weeyaan yahuud laga qaatay mufasiriintu aayaddan waxay leeyihiin tashkiik bay u yidhaahdeen yahuudda dadka marka in xaqa laga shaki siiyana ma ah haddaad tiraa ilaahay keliya hala caabudo yaan la baryin awliyada iyo ambiyada wuxuu ku leeyahay awliyadii ambiyadii iyo ambiyadiiba u caayey buu leeyahay qof kasta marka haddii la yidhaha meeshaan awliyadaa lagu caayaa ambiyadii ilaahay baa lagu caayaa haddii la yidhaah qofku waa ka tegayaa dabcan waxyaabahaas oo kale marka tashkiiga waxaana ay la mid yihiin ninkii ilaahay xaqiisa u sugana oo yidhaahdo war cibaado allah iskale bani aadam male malaa'ig male rusul male ninkii sidaa yidhi cid wax uma dhibin nebi maxamedaan dhihi jiray salawaatullaahi wasalaamuhu calayhi ee qofka isagaan laga rabin inuu makhluuq un u doodo afar iyo labaatan sac rabbigii abuurayna meel ounan ku ogeyn marka alla wuxuu leeyahay laqad wallaahi baan ku dhaartay qad xaqiiqa ah samica allaahu alla waa maqlay qowla aladiina kuwii qowlkoodii buu maqlay oraahdoodii qaaluu kuwii yidhi ina allaaha alle kuwii yidhi faqiirun weeyaan mid baahan oo faqiir ah wa naxnu anaguna agniyaau kuwo waxhaystaan nahay kuwaa sidaa yidhi alla warkoodii waa maqlay samica marka laba macnay ku timaadaa bimacnaa adraka aswaatahum codkoodii waa maqlay ilaahay waa maqlaa aswaadda iyo codadka mid mid uga darmaayana ma jiro samica bimacnaa ajaabana waa ku timaadaayo ina rabbii la samiicu ducaa bimacnaa la mujiibu ducaa halkan marka idraag ku sow laqad samica allaahu laqad wallaahi baan ku dhaartay qad xaqiiqe samica allaahu alla wuu maqlay qowla aladiina kuwii warkooda qaaluu yidhi ina allaha alleh faqiirun weeyaan kuwii sidaa yidhi wa naxnu anaguna aghniyaau baan nahay sanaktubu waan qori doonaa maa waxa qaaluu ay yidhaahdeen wa qatlahum dilkoodii baan qoraynaa alambiyaaa ay dilayaan ambiyada bigayri xaqin xaq la-aan wanaquulu waxaan ku odhanaynaa duuquu dhadhamiya cadaaba alxariiqi guba gubidda cadaabkeeda dhadhamiya cadaabka wax gubayo dhadhamiya meeshaa marka sanaktubu maa qaaluuda ilaahay waa maqlay waan ogyahay qoraalkan maxaa laga rabaana iyagaa xujo iyo markhaati looga dhigaa ee ilaahay ogaalkiisa iyo cilmigiisa bis dadka kuma abaalmaryo kuma kumana xisaabo isagoo og haddana anaa idin og sidaasaad tihiin saas darteed waa idin cadaabaya ma dhahaya isagoo og waa ogyahay haddana waa qorayaa waxaas ay samaynayaan haddana malaa-igtii qortay baa la keenayaa haddana markay inkir maagaan jirkoodii baa ku markhaati furaya intaas dhan waxay tahay xujada in dadka laga tiro oo laga baabi'iyo marmarsiyada ayb haddaad marka qofka tiraa anaa ku og anaana ku xukumaayo waa wareer allaba ma yeelin sidaas ayb qof inuu yeelo maaha dalika bimaa qadamat aydiihim alaa amru arrinku dalika kaagaas waay arrintu sidaas weeyaan oo nimankaa cadaabkaas bay dhadhaminayaan bimaa qadamat bisababi maa ki kii sababtiis qadamad ay hormarisay aydiikum gacmihiina ay hormariyeen wa ana allaha wa biana allaha alleh laysa inuunan ahaa ahaanin bidallaamin mid dulmiyo lilcabiidi addoommada ayb dalika alamru arrinku dalika kaagaas waay maxaa sidaa loo yeelayna bimaa qadamat bisababi maa kii ayuu arrintu sidaa ay ku noqotay qadamad ay hormarisay aydiikum gacmihiina wa ana allaha wa biana allaha cadaabkaa loo geliyey biana allaha alleh laysa inuunan ahayn bidallaamin mid dulminaya lilcabiidi addoommada dallaam hadda waa amhilat lmubaalaga laysa calaa baabiha amhilat lmubaalaga waa facaal laakiin amhilat lmubaalaga laga laqbayn maayo ma la dhahaayo wa biana allaha alla laysa ma ahaanin bidallaamin mid dulmin badan ma la dhahayo leanna markaad tidhaha mid dulmin badan maaha dulmi yaraad sugaysa mid badan baa la anfiyey mid yaraa la sugay ilaahay mid yarna ma qabo yaa cibaadii inii xaramtu dulma calaa nafsii wajacaltuhu baynakum muxaraman falaa tadaalamuu ayuu yidhi marka waana allaha alle laysa ma ahanin bidallaamin mid dulminaya way lilcabiidi addoommada aladiina qaaluu ina allaha cahida ilayna laqad samica allahu qowla aladiina ka bedel aladiina kuwii qowlkoodiibuu alla maqlay qaaluu yidhaahdeen ina allaha alle cahida wuu ballamay ilayna annaga xaggeenna ayuu yacni uu ballamay anlaa nu'mina inaanan rumaynin lirasuulin rasuul inaanan u rumaynin xataa intii ya'tiyanaa uu noola imaanayo biqurbaanin shay alle loogu dhowaado qurbaan qurbaanka oo ta'kuluhu ay cunayso annaaru dabka qul waxaad tidhaahdaa qad xaqiiqa ah jaa-akum waxaa idin yimid rusulun rusul min qablii aniga hortay bilbayinaati bay idinla yimaadeen xujooyin cadcad iyo wabiladii kii qultum aada hadda sheegteen oo aada tidhaahdeen falima maxaybaad qataltumuuhum u disheen in kuntum haddaad tihiin saadiqiina kuwa run sheegayo aayaddanna waxay tahay nebigay waxay ku yidhaahdeen yahuuddu ku ma rabtaa inaan kuu rumayna haa qurbaan keen qurbaankaasna marka dab intuu kor ka yimaado ha qaato iyaga marka kitaabkooda towreed baa waxaa ku yaalay nebi markuu u imaanayo matalan qhanaa-imtoo kale xalaal uma ahayn waxyaabaha qaraabiintoo alle loogu dhawaadana markay keenaan halkaa dhigaan dab ayaa kor intuu ka yimaado ayuu cunayay kitaabadoodana marka waxaa ku qornayd baa la til ay aimada mufasiriintu ay tilmaameen sidan waajibtaa in lagula ballamay iyaga oo la yidhi nebi ha u rumayninina ilaa uu qurbaan idinla imaado dabna ou cuno qurbaankaas laakiin waxbay ka tageen sidaas markii lagula ballamay waxaa la yidhi xataa ya'tiya ciisaa wa moxamed ilaa ciise iyo moxamed ay ka yimaadaan hadday ciise iyo moxamed yimaadaan qurbaanku calaamad idinma ahanaa la yidhi markaas intaas bay soo goosteen iyaga marka intii hore bis annaga ballanaan qabnaa ah nebi inaanan u rumaynin ilaa qurbaan uu keeno dabna dabkana samada uu ka yimaado uu cuno intii ahayd marka ciise iyo moxamed iyagu waktigooda ma ahan taasoo waa dhammaatay waa ka tageen mufasiriintu marka qurdubi iyo keyrkiisa iyo saasay dhahaya nimankan marka qur-aanku aada ula dooday leanna niman kitaab iyo cilmi iyo wax akriyo oo iyagu waa ka duwanaayeen dadkan iska juhaash ah waxbay sheegayaan marka qeybna waa xaq qeyb waa baatil qur-aankii baa marka u yimid xuja daamiqow ku noqday baatilkiina gees buu u soocay xaqiina gees waxa ay qur-aanka u necban yihiin ula dagaalamayaan xaqiiqdiisay fahamsan yihiin oo inuu iyaga kashfinayo axwaashooda xataa qur-aanka alfaadiisa ma in la bartaa ma jecla waxa ay yacni sida ay yacni qur-aanka dagaal ugu hayaan ama ay u dhibsanayaan waxay u dhibsanayaan ma jiraan ayb marka alla wuxuu yidhi aladiina kuwii qowlkoodiibuu alla maqlay qaaluu yidhaahdeen in allaha alleh cahida ilaynaa xaggeenna ayuu ballan dhigay anlaa nu'mina inaanaan rum u rumaynin lirasuulin rasuul xataa yaatiyanaa ilaa uu noo noola yimaado biqurbaanin qurbaan qurbaanku marka waxaa weeyaan shay alle loogu dhowaado kaasoo ta'kuluhu ay cunayso annaaru naarta ay cunayso ayb qul waxaa tiraa marka xujadii meel kalaaba laga siiyey kaba soo qaad warkiina inuu jiro qul waxaa tiraa qad jaa-akum waxaa idin yimid rusulun rusul rususha oo min qabli aniga maxameda iga horreysay bilbayinaati xujooyin cadcad bay idinla imaadeen wa biladii kiina waa idinla imaadeen qultum aad tiraahdeenoo qurbaankan ah qurbaankan aad sheegaysaanna waa idinla imaadeen falima maxaybaad qataltumuuhum u disheen in kuntum haddaad tihiin saadiqiina kuwa run sheegaya zakariye iyo yaxye iyo waa dileen qurbaankaasna waa ula imaadeen marka waxaan aad ku andacoonaysaan ambiyabaaba idinla timid oo taqaanaan maxaa kuwaas wax uga qaadan weyseen maxaa u disheen ood u yahaanaysateen xujo aad u adag waay marka oo aynan ka bixi karin in kuntum haddii aad tihiin saadiqiina kuwa warsh run sheegaya fain kadabuuka hadday ku beeniyaan faqad xaqiiqe ah kudiba waa la beeniyey rusulun rusul ayaa la beeniyey rususha oo min qablika adiga hortaa ahaatay rususha oo jaa-uu la yimaadeen bilbayinaati xujooyin cadcad la yimaadeen wazuburi kutub qoran la imaadeen azubur marka waa almasbuur almasbuur waxa la qoro kutubta lagu qoro ayb wazuburi kutub qoran la imaadeen iyo walkitaabi kitaabkii la yimaadeen kitaabkii almuniiri iftiiminayay haddii marka adiga lagu beeniyey rasuulkaa horreysoo la beeniya aad jirto waa tasliye iyo sabarsiin fain kadabuuka hadday ku beeniyaan adiga faqad xaqiiqe ah kudiba rusulun rusul baa la beeniyey rususha oo min qablika adiga hortaa ahaadeen rususha oo jaa-uu la yimaadeen bilbayinaati xujooyin cadcad wazuburi iyo kutub qoran waalkitaabi iyo kitaabkii almuniiri wax iftiiminayey hada aakhiruhu wallahu aclam sala allahu waslama calaa nabiyina mxamed